waxaa si rasmi ah magaalada garowe uga furmay shirweynaha bangiyada iyo maaliyadda puntland oo uu soo agaasimay bangiga dowladda puntland furitaanka shirka lagu horumarinayo dhaqaalaha puntland ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland sayid cabdulaahi dani mas-uuliyiin ka mid ah maamulka puntland bahda bangiyada puntland iyo marti sharaf kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo furay shirka ayaa bangiyada kula dardaarmay in ay shaqo abuurka dhalinta xooga saaraan
bangiga puntland iyo bangiyada gaarka loo leeyahay martida hay-adaha kala duwan ee kuwa dowladda iyo kuwa caalamigaaba ka soo qaybgalay dhammaantiinba waa soo dhowaada waa salaamantii runtii sharaf weyn bay ii tahay kasoo qaybgalka maanta madashan nooceeda markii ugu horreysay puntland laga daahfuro ah oo ku saabsan sidii dhaqaalaheenna ama nidaamkeenna maaliyadeed loo horumarin lahaa mar raba sida loo horumarinayo in aniga sii sheego oo sida la sheegay shirku laba maalmood buu soconayaa khubaro ku filan arrimahaas-ka hadalkooduna maanta halkay isugu timid waxaan ka rajaynaynaa khubaradaas labada maalmood ay joogaan inay soo saari doonaan wax waxtarka u noqda mustaqbalka dhaqaalaheenna oo runtii muhiim u ah in uu isbeddel ku yimaado si nolosheenna isbeddel ugu yimaado dabcan hayaan dheer bay soo martay puntland qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd qaybaheeda ugu muhiimsan ee ah siyaasadda iyo deganaanshaha iyo dib u heshiisiinta ay soo martay qaar ka mid ah madaxda bangiyada puntland oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirkan uu muhiimad weyn u leeyahay shacbiga iyo dowladda taasoo lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo maalgelinta shacabka puntland shirkan shir aad wakhtigiisa yimaado ayuu ahaa waa shir nidaamka maaliyadeed ee puntland wax laiska weydiinayo heerarkuu soo maray meeshuu taagan yahay iyo meesha aan rabnay inaan hiigsanno waxaa kaloo daba socda sidii aan loogu heli lahaa maalgashi markii nidaamka kuu saxsan yahay maalgashiga kuu xigo marka maalgashigaas oo aan aad u raadinayno dowladdana hortimin u leh hay-adaha wax soo saarka ama sektarka wax soo saarka sida beeraha abuur leh oo faaiid tira badan faa'iido tira badan runtii laga heli karo khiyaarey runtii mar labaad hambalyaan leeyahay lix sano ka hor madaxweynuhu markuu yimid waxyaaba xooga saaray waxaa ka mid ahayd financial sectorka puntland in la dhiso ama infrastructurekeeda ha noqoto ama shuruucdeeda ha noqoto ama inay noqoto meelo la aamini karo oo dadku ka kalsoonaan karaan oo lacagtooda la dhigan karo shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa diiradda lagu saarayaa sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada maaliyadeed ee laga heli karo deegaanada puntland